soomaaliya waxay dooranaysaa madaxweyne cusub balse awoodda dhabta ah waxaa gacanta ku haya al-shabaab waa ciwaanka warbixin cusub oo uu daabacay wargeeska new york times oo ka mid a wargeysyada ugu afka dheer ee ka soo baxa dalka maraykanka kadib lix iyo toban sano xarakada al-shabaab oo xiriir la leh al-qaacida waxay leedahay awood gundheer waxay maxkamadaheeda ku kala saartaa dadka ishaysta iyadoo sidoo kale geysata weeraro qaraxyo ah oo ay fuliyaan rag naftoodurayaal ah ayay leedahay warbixinta new york times dalka waxaa lagu wadaa inuu yeesho hogaamiye cusub maanta oo axad ah kadib doorasho dib u dhacday laba sano soddon iyo siddeed musharax oo midahaweenay ay tahay ayaa u taagan qabashada xilka madaxtinimada dadkuna waxay isweydiinayaan in dowladda cusub ee imaan doonta ay wax ka duwanaan doonto dowladihii hore ayay leedahay warbixinta uu daabacay wargeeska new york times ee kasoo baxa dalka maraykanka soomaaliya oo ah dal ay ku nool yihiin lix iyo toban milyan wuxuu ku yaalaa goob istaraatiijig ah oo ka mida geeska afrika tobannaankii sane ee lasoo dhaafayna wuxuu la daalaadhacayay dagaal la sokeeya iyo dowlad taag daran oo lagu xoojiyey ciidamo ka socda golaha amniga iyo gargaarka waddamada reer galbeedka maraykanka ayaana doonaya in dalkan aanu noqon goob gabaad iyo hoy u ah jamaacaadka jihaadiga ah ee caalamiga ah ayay tiri warbixinta hiigsigii reer galbeedka ee ahaa in dalka ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah ayay warbixintu tilmaamaysaa inay dhicisowday taas beddelkeedana saddex boqol shan iyo labaatan xildhibaan oo lagu doortay qaab qabiil ay dooranayaan madaxweynaha cusub ee ay yeelanayso dowladda federaalka ee uu shisheeyuhu tabantaabiyo musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimada oo ay ku jiraan madaxweynayaal hore iyo rag soo qabtay xilka ra-iisul wasaarenimada ayaa ku dadaalaya inay xilka ka tuuraan farmaajo oo shantii sane ee lasoo dhaafay hayay xilka ahna muwaadin haysta dhalashada dalka maraykanka dadka dhaliila ninkan ayaana ku eedeynaya inuu isku dayay inuu si sharci darro ah u sii joogo filla soomaaliya al-shabaab oo ka faa'iidaysanaysa xasilooni darrida siyaasadeed ee dowladda federaalka ayaa toddobaadyo iyo bilo ka hor doorashada waxay fuliyeen silsilado weeraro ah oo lagu beegsaday saraakiisha dowladda iyo ciidamada burundi ayay sii raacisay warbixinta uu daabacay wargeeska new york times sida ay tilmaamayso warbixinta waraysiyo uu wargeesku la yeeshay in ka badan labaatan ruux oo isugu jira saraakiil dowladeed xildhibaano dadka faallooda arrimaha ammaanka iyo xitaa shaqaale ka tirsan qaramada midoobay waxay walaac xoogan ka muujinayaan sida loo wajahayo xaaladda siyaasadeed ee dalka gaar ahaan arrimaha amniga wixii ka dambeeyey sanadkii laba kun koob iyo tobanka xilligaasoo xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay isbeddel ku samaysay dagaalkii ay kaga jirtay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya xuseen sheekh cali oo horey usoo noqday la taliyihii xagga amniga ee madaxweynihii dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud haddana ah madaxa maxad reer galbeedka u qaabilsan arrimaha sirdoonka iyo daraasaadka oo muqdisho xarun ku leh ayaa shantii sane ee uu dowladda federaalka hogaaminayay farmaajo ku tilmaamay shan sano oo khasaartay waa shan sano oo aan khasaarnay waxaana ku weynay midnimadii dalka ayuu yidhi xuseen sheekh cali oo la hadlay wargeeska the new york times doorashada hadda dhacaysa ayay warbixintu tilmaamaysaa inuu hareeyey musuq maasuqa musharaxiintana ay lacago ku faraqayaan xildhibaanada si qof weliba uu fursad uga helo inuu ku fadhiisto kursiga yaalla filla soomaaliya cabdi ismaaciil samatar oo ka mida guddiga doorashooyinka dowladda federaalka macalinna ka ah jaamacad ku taalla dalka maraykanka ayaa wargeeska uga markhaati kacay musuq maasuqa ka jira doorashada xilligan socota wuxuuna sheegay in noloshiisa uusan arag musuq maasuq intaa la eg isagoo sheegay in lacago aad u fara badan la siinayo xildhibaanada safiirka maraykanka ee soomaaliya ayaa isagana ku tilmaamaya doorashada mid la kala iibsanayo oo la mida suuqyada waaweyn ee badeecadaha lagu kala iibsado wuxuuna sheegay in arrintaasi ay dalka ku riixday inuu cagta saaro dhabbaha burburka sida uu hadalka u dhigay rajabeelka reer galbeedka ee ku aadan siyaasadda fadhiidka ah ee dowladda federaalka ayay warbixintu si aad ah usoo bandhigtay iyadoona tilmaamaysa in bulshada soomaaliyeed gaar ahaan reer muqdisho ay adeegyada bulshada oo ay ka mid tahay garsoorka ay u doontaan maxaakiim ka howlgala duleedyada magaalada muqdisho dad badan oo ka mida bulshada soomaaliyeed waxay u wareegtaan dhanka al-shabaab si ay uga helaan adeegyada ay dowladaha bixiyaan waxay u safraan deegaano tobannaan meel ka fog caasimadda iyagoo waxyaabaha ay isku haystaan loogu kala garqaado maxkamado ay maamulaan al-shabaab ayay leedahay warbixinta cusub ee uu daabacay wargeeska new york times cali axmed oo ka mid a dadka u xukun doontay maxkamadaha ay hirgelisay xarakada mujaahidiinta al-shabaab lana hadlay wargeeska new york times waxay warbixintu sheegaysaa in ninkan oo ganacsado ah guri ay qoyskiisu lahaayeen ay xoog kula wareegeen dad kale wuxuu sheegay inuu cadaalad u raadsaday maxkamadda al-shabaab laba toddobaad kadibna ay maxkamaddu soo saartay xukun ah in guriga ay ka baxaan dadka xoogga ku haysta laguna wareejiya cali axmed waana sida dhacday sida uu cali u sheegay wargeeska new york times cali axmed wuxuu intaa ku daray in aanu jirin cid cadaalad u raadsata maxkamadaha dowladda federaalka xitaa garsoorayaasha dowladda federaalka waxay si qarsoodi ah kugula talinayaan inaad aaddo maxkamadaha al-shabaab ayuu hadalkiisa sii raaciyey